runtii wax wanaagsan anaga wasaaraddan hoos tagnaa runtii waa wasaaradda arrimaha gudaha wey waxaana fiican in ma garanaysaa qofka shaqadiisa un la weydiiyo siduu u qabto iyo maaragtay wixii shaqadiisa ka qaldan xidhiirkana qofku ciduu doono la yeelan karaa qofku ciduu doono xidhiir uu la yeelan karaa dadkoo dhan baa xidhiir wadala runtii laakiin annaga xidhiir xidhiir wada shaqayneed wuxuu naga dhexeeyaa wasaaradda arrimaha gudaha oo ah wasaaradda aanu hoos tagnay caqliguna wuxuu diidayaa runtii caqliga fayoowi wuxuu diidayaa wasiir baa kula soo hadlay wasiir baa caynkan yidhi wax dee caqliga ka weyn wey taas waxaan ku leeyahay maan ogeyn safarka wasiirka iyo imaanshihiisa uu gebela imanayo taasi waxay keentay inaan runtii dee qoladii hoolka furaha haysay inaanay diyaar u ahayn oo aanay diyaar garoobin oo ay gebiliba inankii ka maqnaa oo xaalad caafimaad maqnaa marka wasiir baa soo hadlay baa la leeyahayo waa waxaan caqliga geli kari weeyey xidhiirka marka loo soo noqo qofka bini aadamkee maaragtay basharkii xidhiir cidduu doonu la samayn karaa dee laakiin shaqadiisa ma ka adkaaday oo shaqadiisii ma wadaa mise shaqadiisii uu ku fashilmuunbaa meesha taalla goob xubno ka mida dalaha wasiirada oo ka soo horjeeda sala sheegay guddoomiyaha xisbiga kulmiye in aad idinba aad la safateen oo ka mid yahay wasiirka maaliyaddu taasina ay keentay inaad xidhataan sababta ugu weynaad u xidhateen maxay ahayd malaha waad ka maqnayd waan sheegay ka jawaabaan filayaa sababta ugu weyn waxay ahayd baan ku idhi kama aan warhayn safarka wasiirka inankii ka mas-uulka ahaa ee furayaasha hayeyna arrin caafimaad buu ugu baxay hargeysa ugu yimi caasimada oo arrin caafimaad baan usoo fasaxay haddii lai sheegi lahaa baan ku idhi may ahaateen dee inanku inuu meel tago marka car- eh, dhibaatada ugu weyn waxa keenay waxay ahayd wasiirka oo aan ii sheegin baan ku idhi inuu magaalada imanayo aan ku war helown markii uu ii soo galay ujeeddada ugu weyn horta waa intaa wax dee la siyaasadeeyo oo eh, arrin wax kale laga sheekeeya annaga nooma taalla runtii laakiin runtii eh, waa dacaad sii rakiisa taas waxaan filayaa inaad adigu dee ah, waxaan uga jawaabayaa taa waa su-aal aan u baahnay in laga jawaabo runtii qof waliba shaqadiisa u yaqaana su-aal la isweydiina runtii maaha runtii eh, dee wasiirka deegaankiisa imanaya xaq buu leeyahay inuu yimaado in la soo dhaweeyana runtii xaq buu leeyahay arrinta aan ku soo koobayaa ee mar walba ku celinaya waxa weeyaan runtii ee maaragtay dee ee mudan in la sheegaana ay tahay waxa weeye ee markuu mas-uul qaran imanayo dee meel amba gobol ama magaalo waa mas-uul qaran dee uu warkiisa lahayaa fiican brotocoolkuma saasuu ku fiican yahay ni anigu ma qabo inuu maaragtay dee dee brotocool la-aan dee dowlad baynu nahay oo nidaam bay noo dhisan oo system bay noo jira marka qorshe aanad ka warhaynin ama wasiirkii oo aan kula soo xidhiidhin ama wasiirkii oo aanad waxba ka ogeyn safarkiisu xafiiskii kuugu soo galay dee halkaa waxaa ka jira dee ku talagal la-aan baa jirta oo dee waxaa imanaysa qarbaqar baa imanaysa runtii marka waxaan leeyahay arrintan la buubuuniya waxba kama jiraan wasiirkuna uu soo sheego oo uu yidhaah un bay hayd un waan imanaya se ha loola socdo saasaad ku mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barkatu